shirka madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada ay maanta yeelanayaan in la filayo in uu ka dhaco teendhada afisiyoni oo ahayd islamarkaana lagu xasuusto in ay tahay halkii lagu soo doortay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo sideedii bishii febaraayo waxaana sidoo kale jirta in ammaanka shirkan ay markaasi la sheegay in si weyn loo adkeeyey islamarkaana qaar ka mid ah wadooyinka gala si weyn markaasi loo xilay halka uu shirku ka dhacayo waxaana ammaanka damaanad qaaday islamarkaana ballan qaaday amisom oo sheegtay in ay kala shireen dhammaan dadka ay qusayso sida midowda musharaxiinta iyo sidoo kale madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada shirkan ayaa waxaa la filayaa in ay markaasi kasoo baxaan qodobo dhowra islamarkaana lagu heshiiyo oo heshiis ay ku gaaraan madaxda dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada dalka kuwaasi oo ku kala aragti duwan arrimaha doorashooyinka ka dhacaya dalka iyadoona ay jiraan walaac xoogan oo durbadiiba laga muujinayo qaar ka mid ah islamarkaana ay muujinayaan qaar ka mid a dowlad goboleedyada kuwaas oo sheegay in loo baahan yahay in shirkan ay ka qeyb galaan dhammaan saamilada siyaasadeed ee cabashada ka qaba doorashada maamulka puntland ayaa ka mid ah oo markaasi mas-uuliyiin ka tirsan ayaa xalay toolaba sheegeen in shirkaasi ay walaac xoogan ka qabaan islamarkaana ay fari ugu godan tahay waxaa maamulka puntland war qoraal oo uu soo dhigay wasiirka arrimaha gudaha ee puntland uu markaasi sheegay inuusan jirin wax shira oo dowlad goboleedka puntland ay og tahay ama ay ka qeybgalayso oo berri ka dhacaya sida uu tilmaamay muqdisho waxaana arrintan ay muujinaysaa in maamulka puntland ay gebi ahaanba diidan tahay ka qeybgalka shirkan iyo wax kasta oo looga hadlayo wasiir maxamed cabdiraxmaan dhabancad oo qoraal soo dhigay mareegtiisa facebooka ayaa waxa uu tilmaamay in markaasi lasoo qorqoray ajendo aan lagu heshiin islamarkaana waxa uu tilmaamay inay tani keeni karto in fashil uu kusoo dhammaado shirka maanta magaalada muqdisho uga furmaya madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka taasi oo cadaadiis xoogan ay ku saarayaan xubno ka tirsan beesha caalamka gaar ahaan dowladda maraykanka oo iyadu sheegtay inaysan jirin cid lug far nuuxin karta marka inta uu ka dhammaanayo shirkan shirka ayaa waxaa markaasi la sheegay in markaa ay walaac xoogan ka muujiyeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland oo sheegay shirkan inaan heshiis lagu ahayn ajendihiisa islamarkaana ay dad gooniyaha ay soo qorqorteen waxaana ay tilmaameen inay horsoodi karto in shilka uu fashil kusoo dhammaado qabsoomidiisana aan waxba laga faa-iidin waxaana ay tilmaameen in ay rajeynayaan in madaxda villa soomaaliya in qabsoomidda shirkan ay ajendihiisa ka dhigaan kuwo furan oo ay ka qeyb galaan dhammaan saamilada siyaasadeed iyo dadka cabashada ka qaba ee danaynaya doorashada dalka ka dhacaysa si kastaba maanta ayaa lagu wadaa in magaalada muqdisho uu ka furmo shirka u dhexeeya madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada kaasi oo dhowr jeer baaqday islamarkaana la filayo in maanta uu qabsoomo oo xaadir ay yihiin dhammaan madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada xubno ka tirsan beesha caalamka oo markaasi sidoo kale la tilmaamay in shirkan lagu heshiiyey inay ka qeyb galaan qaar ka mid ah midowda mushar riinta oo iyagu lagu casuumay wejiga labaad halka wejiga koowaadna la sheegay in saaxiibada beesha caalamka iyo madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyadu ay geli doonaan
beesha caalamka ayaa laga dalbaday inay si deg dega uga jawaabto hadal dhowaan ka soo yeeray hogaamiyaha maamulka puntland hogaamiyaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni oo shalay wareybsi gaaris iyo laanta af soomaaliga ee b b c ayaa waxa uu sheegay inaysan wax u haynin shirka berita la sheegay inuu ka furmayo teendhada afision isagoona ku adkaystay in haysan war u hayn shirarka ka soconaya magaalada muqdisho iyo shir maanta uu ku baaqay maxamed cabdulaahi farmaajo deni ayaa ku adkaystay shalay in khilaafka doorashada ka taagan ka hor la hadlo arrinta ciidanka uu sheegay in si gaar ay u isticmaalayaan madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo weli wuxuuna eedeeyey in xalay ilaa saaka ciidan dheeraad ay soo dhoobaan aagga ku yaala garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho isagoona si aada u dhaliilay ciidamada uu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay soo dhoobtay goobta uu ka dhacaya shirka looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka uu khilaaf xoogan ka xoogan yahay ama khilaaf xoogan uu ka taagan yahay mid ka mid ah siyaasiyiinta dalka oo la hadlay idaacadda simbe ee magaalada muqdisho ayaa waxa uu eedeyn kulul u soo jeediyey dowladda federaalk soomaaliya uu hogaamiyo maxamed cabdulaahi farmaajo isagoona ku eedeeyey in ciidankaasi ay yihiin wax laga fiican yahay aysan dowladday weliba ay diri karto sumcadda dowladnimo ee soomaaliya waxauna sheegay in beesha caalamka ay si deg dega uga jawaabto ciidamadan la sheegay in lasoo dhoobay aagga goobta uu ka dhacayo shirka looga hadlayo ayaha dalka
walwalkaasi wuu jiray waa kuwa la soo degay ciidamada oo sababtay usoo degeen iyana ku saxan yihiin de waxaan isleeyahay shacbiga soomaaliyeed beyna annaga aragti ahaan waxaan isleenahay in dee qof asagu mandatekiisana ka dhamaaday shaqada noocaasana wax ku wada oo sifahaas ku sifoobay in dee haddii aaminaadii iyo qarankii iyo kalsoonidii la waayey in dee midhasu isu difaaci karo isu difaaco caqliga iyo cilmiga dhigahaya taasi waa xogtii hore aan haynay taliyaha booliska soomaaliya inuu soo saaray xijaar wareegto uu ku hoosgeynayo taliska booliska soomaaliyeed qeybta garoonka oo ka madax banaan centerka gobolka banaadir oo uu xukumo ninka la yidhaha saadiq john ka madax banaan ayuu hoosgeeyey maqsadka loo hoosgeynayo qof kastoo soomaaliya ah caqli lahoo wax ka yaqaana systemka ama bolansiga markaas jira turjumi karahay wuu iska ogaay maqsadka loo geynayo waxay ahayd ciidankii uu ku qaraaban jiray maxaa cabdullahi farmaajo oo dadka u diri jiray oo guryaha weerari jiray oo siyaasiyiinta caburin jiray oo haram calidhi jiro booliska ka tirsan inay meeshaa galaan intaasaa loo geehayaa waxaa looga dambeeya intaasay ahayd inuu madaxweyne maxaan ku idhahdaa siciid deni uu warkaa saxaafadda la wadaagana waa ku qasban yaho hadda meel uga wareegsadaan ma lahan mar haddii dabaanad qaadkii uu ku yimid oo beesha caalamka iyo ciidankii amisom iyo xasiloonidiisii qalqal la geliyey oo lagu soo daayay ciidankii dadka siyaasiyiinta loo adeegsan jiray xaq buu uleeyahay beesha caalamkuna inay ka jawaabto iyadaa la rabaa baaqaas cidda kaliyo ka jawaabayda beesha caalamka laga rabaa soomaali kaleo ka jawaabayda lama arko
si kastaba hadalka siyaasigan ayaa kusoo aadaya iyadoo siciid deni oo horey cabasho uga muujiyey ciidamada amniga iyo weliba kandu kuwa dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan ramacad iyo gorgor kuwaasoo la tilmaamay inay ku yihiin khatar dhanka amniga u horsoodi karaan dalka iyadoo uu sheegay in shirkan ay u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya oo khilaasi ay ka keeni karaan si kastaba shirka u dhexeeya madaxda dowladda federaalk iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu madaxda ka yahay dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba dowlad goboleedyada dalka ayaa la filayaa inuu maanta ka furmo tindhada afisyooni ee magaalada muqdisho waxaana shirkaasi lagu dhammaystiraya heshiiska guddiga farsamada ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay waxaana shirarkaasi muqdisho ka furmaya la sheegayaa in looga hadlayo ayaha dalkaiyo arrimaha doorashooyinka dalka uu marar xoogan ka taagan yahay iyadoo si aada loogu dhaliilaya maxaa cabdulaahi farmaajo uusan doonayn in dalkan uu wax doorasho uu ka qabto shirkan ayaa waxaa sida la sheegay garwadeen ka noqonaya waa rag la sheegay beesha caalamka iyadoo ay sheegeen in ay amar walba oo kasoo baxay u hogaansamayaan maamulada qaar sida puntland iyo jubbaland war qoraal oo kasoo baxay maamul goboleedka puntland ayaa waxaa lagu xaqiijiyay in shirkaasi aysan wax ka ogeyn uusan kusoo dhammaan karo fashil waxaana maanta siyaasiyiin qaar ay qabaan shirka u dhexeeya in madaxda dowladda federaalk soomaaliya ee maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir uu fashil kusoo dhammaado maadaama iswalimaa xoogan uu soo kala dhex taagan yahay qaar ka mida maamul goboleedyada dalka puntland iyo jubbaland ayaa si aada u qaadacsan hadal walba oo ka shirkan ku saabsan oo kasoo yira maxaa cabdulaahi farmaajo iyadoo siyaasiyiin iyo weliba qaar ka mid a dadka u dhunduleela siyaasada dalka xildhibaanada qaar ay noo sheegeen in shirkan maanta ka furmaya tendhada afisiyoni ee magaalada muqdisho kusoo dhammaan karo fishil maadaama muranka siyaasadeed u dhexeeya maamulada puntland iyo jubbaland ee dowladda federaalk soomaaliya xoog uu kusii daray maadaama dowladda federaalk soomaaliya dhowaan ay ciidan geysay gobolka gado iyadoona loo kala qeybiya degmooyinka waaweyn ee gobolka gado muranka siyaasada hareeyey weliba doorashada hareeye ayaa waxaa ka taagneed arrimaha gobolka gado kuraasta gobolada waqooyi arrimaha doorashooyinka dalka waxaana muranka kasii dhalin kara ciidamada dowladda ay geysay dhowaan gobolka gado iyadoo jubbaland ay sheegtay mas-uuliyad walba ciidankaas inay qaadayso dowladda federaalk soomaaliya oo haatan hogaamiyo maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waxaana siyaasiyiinta qaar ay qabaan in ay jiraan arrimo ku aadan siyaasadii weliba arrimaha doorashooyinka dalka oo ku aadan khilaafka hanaanka doorasho ee dalka waxaana jira arrimaha doorashooyinka dalka in muran xoogan uu ka taagan yahay waxaana la filayaa in shirka maanta muqdisho ka furmaya uu kusoo dhammaado fashil sida ay qabaan qaar ka mid ah siyaasiyiinta u dhundhuleela siyaasadda dalka ciidamada maamulka puntland ayaa gacanta ku dhigay doonyo si sharci darro ah uga kulumeysanayay xeebaha maamulkaasi ciidamada badda dowlad goboleedka maamulka puntland oo howlgallo gobolka howlgallo ka sameeyey gobolka gardafuwa ayaa howlgallo ay sameeyeen waxa ay gacanta ku dhigeen saddex doonyood oo la sheegay inay si sharci darra uga kulumeysanayeen xeebaha gobolkaasi duunyadan oo laga leeyahay dalka yemen ayaa xilliga la qabanayay waxay ku jireen hablahooda kulumaysiga waxaana saarnaa afartan iyo shan shaqaalaha kuwaasoo dhammaantood gacanta ku dhigay sida ay sheegeen saraakiisha ciidanka saraakiisha ka tirsan maamulka puntland oo aan la xiriirnay ayaa inoo sheegay in dhammaan shaqaalaha doonyaha saaran ay doonayeen ama la geen doono magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland si sharcigana loo horkeeno dadkaasi dhowr jeer ayaa ciidamada maamulka puntland ay gacan ku dhigeen doomo kalluumaysi oo ajaanib ay leeyihiin kuwaasoo ilaa hadda aysan soo bandhigin maamulka puntland iyagoona la maxkamadeyn qaar ka mida ina dhowaan ay maxkamadeysay ciidan waa gobolka bari maxkamadda gobolka bari waxaana doonyahani kusoo badanaya maamulka puntland la sheegay in si sharci daraa iyo kulumaysanaya iyadoona la sheegay in ciidanka maamulka puntland ee qeybta badda ay iska xilsaareen in ay ilaaliyaan xeebaha badda ee maamulka puntland kulamo looga hadlaya khilaafka doorashada dalka ayaa ka socda caasimada dalka ee muqdisho kulamadan ayaa waxaa yeelanaya sida la tibaaxay siyaasiyiin qaar oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba kuwa mucaaradiya iyo dowlad goboleedyada dalka madaxweynaha maamulka puntland iyo waa madaxweyneyaasha maamulada puntland iyo jubbaland ayaa kalama kulamo looga hadlaya khilaafka ka taagan hergelinta hanaanka doorashada dalka waxay ka wadeen arrimaha doorashooyinka dalkana ay ka hortaagan yihiin magaalada muqdisho ee caasimada dalka iyagoona wada qaaba laisugu keenayo qaar ka mid a dowlad goboleedyada dalku iyaga ay ka mid yihiin iyo madaxda dowladda federaalk soomaaliya puntland iyo jubbaland waxay qaadacsan yihiin siyaasadda maxaa cabdulaahi farmaajo ku aadaya doorashada dalka iyo weliba shirka ka furmaya magaalada muqdisho kulamada muqdisho ka socda ayaa waxaa looga hadlayaa arrimaha doorashooyinka dalka iyo aayaha dalka qaar kaasoo ka taagan yahay khilaaf xoogan oo hareeyay muranka doorashooyinka dalka dhankiisa madaxweynaha maamulka hirshabelle ayaa wuxuu la kulmay midooda afrika soomaaliya amisom danjira francisco madera iyagoo ka wada hadlay arrimaha doorashooyinka dalka ee ku aadaan khilaafka doorashooyinka dalka iyo qaabka maamulka hirshabelle uga qayb qaadan lahayd doorashooyinka dalka iyo muranka hareeyay arrimaha doorashooyinka dalka iyo shirarka muqdisho ka farmaya francisco madera iyo hogaamiyaha maamulka hirshabelle cali gudlaw ayaa waxay si aada usoo hadal qaadeen arrimaha doorashooyinka dalka iyo xaalada maamulka hirshabelle iyadoo dhowaan maamulada puntland iyo jubbaland ay ku gacan qaar ka mid a siyaasiyiinta dowladda federaalk soomaaliya si aada u taageersan siyaasadda macaa cabdulaahi farmaajo hirshabelle iyo madeera waxay si aad ah fokiska u saareen sida la sheegay in arrimaha doorashooyinka dalka iyadoo shirkan muqdisho ka furmayo loo sheegay hogaamiyaha maamulka hirshabelle inuusan ka nagaadeenin hadal walba oo kasoo baxa dowladda federaalk soomaaliya kaasuu hogaamiyo maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo dhanka kale hogaamiyaha maamulka hirshabelle ayaa waxa uu la kulmay safiirka qaramada midoobey ee soomaaliya james wan iyagoona ka hadlay arrimaha doorashooyinka dalka xalkagaaridda hanaanka doorasho ee dalka shirarka muqdisho ka furmaya iyo xaalada maamulka hirshabelle ugu horeyn waxay isku soo hadaqaadeen arrinka doorashada dalka muranka xoogan ka taagan yaha waxay sheegeen in hirshabelle ay kamid tahay maamulada u hogaansan siyaasadda maxamed cabdulaahi farmaajiyada doonaya in qaab wadahadala lagu dhameeya khilaafka ka taagan hergelinta hanaanka doorasho ee dalka oo muran xoogan kala taagan yahay qaar ka mid a siyaasiyiinta dalka weliba qaar ka mid a maamul goboleeda dalka iyo weliba madaxda dowladda federaalk soomaaliya waxaa loo sheegay hogaamiyaha maamulka hirshabelle iswaanna kasoo yaray in hirshabelle ay ka mid tahay hogaanka haatan doonaya in dalka ay doorasho ka dhacdo dhanka kale waxaa laisla soo hadqaadalaya fatahaada la filaya in ay ka dhacto maamulka hirshabelle siiba magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iswan ayaa u ballanqaaday maamulka hirshabelle uu hogaamiye cali goodlaw in garab ay kasiin doon ay garab ay kasiin doonaan maamulka hogaamiye hirshabelle qaabka looga taga looga hortagayo fatahaada uu sameynayo webiga waxaana la sheegay in beledweynehi iyo weliba deegaanada kale fatahaada uu ku sameynayo webigaasi ay kaalmo geyn doonaan qaramada midoobay oo u qaabilsan yahay james wan dhanka soomaaliya waxay soo hadal qaadeen arrimaha shirka maanta ku saabsan ee looga hadlaya aayaha dalka waxay sheegeen in shirkaas an looga hadlayo ayaa dalkii weliba sidii dalkan doorasho uga dhici lahayd waxaana soo hadal qaadeen inuu hogaamiyaha maamulka hirshabelle iswan u sheegay in maamulka hirshabelle uu hogaamiyo ay diyaar u yihiin in dalkan doorasho ka qabsoontay xasi xal waarta looga gaaro arrimaha doorashooyinka uu khilaaf xoogan ka taagan yahay waxaana iswana uu ku adkeeyey hogaamiyaha hirshabelle inaysan uu ku dadaalo ama aysan ka dhaga adeego hadallada ka soo yeeraya qaar ka mid a maamul goboleedyada dalka iyo weliba dowlado shisheeye oo garab siinaya labada maamul ee puntland iyo jubbaland waxaana ugu dambeyn ku heshiiyeen in loo hortago ama looga heshiiyo qaabkii weliba hergelinta hanaanka doorasho ee dalka dhanka kale warar ka soo baxaya villa soomaaliya ayaa sheegayay maxamed cabdulaahi farmaajo weliba dowladda federaalka uu hogaamiyo ee qaar ka mid a siyaasiyiinta sida aadka u taageersan maxamed cabdulaahi farmaajo ay doonayeen ama xalay ay ku yeesheen shir hoose oo oo looga hadlayay arrimaha shirka maanta ku saabsan maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa siyaasiyiinta kale ka wareystay qaabkay ku wajahayaan shirka maanta ka furmaya magaalada muqdisho ee u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka waxaana la sheegayaa in shirkaasi kusoo dhammaaday in dowladda federaalk soomaaliya ay u tanaasusha qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalka iyo weliba maamul goboleedyada dalka qaar ka mid ah hadallada kasoo yeeraya waxaana dowladda federaalk soomaaliya si aad loogu cadaadinayaa in arrimaha doorashooyinka dalka si dalkan doorasho uga dhacdo ay u dhunduleysha ama weliba ay u tanaasusha qaar ka mid ah maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland waxaana dowladda federaalk soomaaliya qaar ka mid ah siyaasiyiinta ay ugu baaqeen in ay dowladda federaalk soomaaliya ay maxkamad soo taagto ama ay gacanta ku dhigto hagiima hogaamiyayaasha puntland iyo jubbaland ay la yimaadaan waxyaabihii ay loo yimaadeen shirarka hore ee ka dhaciyey magaalada samareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ee magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya si kastaba shirarka muqdisho ka soconaya ayaa waxaa si aada loogu soo waa si aada looga hadlaya arrimaha doorashooyinka dalka oo khilaaf xoogan ka taagan yahay maxaa cabdulaahi farmaajo ayaa beesha caalamka waxay cadaadis ku saareysaa in dalkan oo doorasho ka qabto si xal waarta looga gaaro hergelinta xanaanka doorasho ee dalka guud ahaan dhegeystayaal waanaga intaa warkii subax waad kala socoteen raadiyaasiba warka waxaa soo saaray halkaan idinkala socodsiinaya anigu anas maxamed soomana maxamed aqal faafir sameynaya ciddi warka iyagoo seego waxay dib uga daalacan karaan simba news ee nabadgelya
اهلا وسهلا سهلا ورني وقورما تمد بدم بكو اوغاي انا شليا امي شل ما تمد آه.
الحمد لله مرقى حالي هذه الدار حي وحنا مغلاه سيمبا ووريجها سيمبا سيمبا ذا محبن اليوم اذا عرفوا هاي سيمبا اليرا مقعد سيمبا اللي واحد واي ساعة عد كذا ولا كسا وينك